alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii soobka aadaabtiisii iyo sunnayaashiisii darsigeenna maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa laba masalo oo masaa'il fara badani ay ka farcamayaan masalada koowaad waxay tahay almuftiruuna wa axkaamuhum dadka shareecada u ogoshahay maalin rabadaan inay afuraan oo soomka ay iska daayaan noocyadooda iyo axkaamtooda masalada labaad ee insha allah maanta aynu ka hadli doonaa waa axkaamu lqadaa qallaha soomka la qallaynayo cidda loo ogol yahay goorta la qallaynayo iyo masaa-isha kale la xidhiidha ilaahay subxaanahu watacaala markuu dadka muuminiintaa soomka ku waajibiyey waxaa soomka uu ka dhigay cibaado marka hore u fudud oo ay awoodaan ilaahay dusha kama saarin waxaanay awoodin ilaahay baa subxaanahu watacaala yihi laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma waajibiyo waxay awooddo mooyaane faataqu llaha ma istatactum dadka qaarkood markii ay la soo darseen xaalado uu soomku culays ku noqonaayo haddana xaaladooda ayaa si gaara loo egay oo soomkii ayaa laga daayey qaarkood waxbaa loogu bedelay soomkii qaarkoodna waxaa loo baneeyey inay soomkaa dib u dhigi karaan oo maalmihii faralka ahaa maalmo kale oo dambe ay ku bedeli karaan dadka markaa loo ogol yahay inay afuraan maalinta rabadaan waa saddex qaybood qolo loo baneeyey soomka iyo afuritaanka labadaba oo iyaga ikhtiyaarka la siiyey oo la idhi kala doorta inaad soontaan iyo soomka inaad iska daysaan qaybta labaad waa qolo afuritaanku uu waajib ku yahay oo soomku aanu u bannaanayn qismun yajibu calayhim alfitr oo aan loo fasixin inay soomaan qaybta saddexaad waa qolo laa yajuusu lahu alfitru qismu laa yajuusu lahu alsawm qolo aanuu soomku u bannaanayn oo inay afuraan waajib ay ku tahay haddaynu ku horeyno qolooyinka afuritaanka iyo soomku labaduba ay u bannaan yihiin waxaa kowkaa almariid qofka buka waxaana xanuunka looga jeedaa halkan kullu maa kharaja bihi alinsaanu can xaddi sixati min cilla wax kasta oo qofka bani aadamkaah uu kaga baxo xuduuddii caafimaadka oo cillo ah la soo darisay qofka bani aadamka ah waxay guud ahaan culimada islaamku isku waafaqeen in qofka buka ay u bannaan tahay inuu afuro waayo ilaahay baa subxaanah watacaala yidhi waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofka xanuunsanaya ama socdaalka ah waxaa u bannaan inuu afuro maalmo kale u qalleeyo qofka haddaba xanuunsanaya wuxuu leeyahay saddex xaaladood saddexdaa xaaladood oo soomkiisa iyo afuritaankiisa axkaam kala duwan siinaya xaaladda koowaad waxay tahay inuu xanuunku yahay mid iska sahlan oo yasiran oo fudud oo soomku aanu waxba kusoo kordhinahayn oo haddii uu soomo iyo haddii kaleba aanay xaalkiisa waxba iska bedelahayn oo maaha qof soomku culays iyo dhib xanuunka awgii uu kusoo kordhinayo oo afuritaanku uu u sahlan yahay waa qof aan soomku xaalkiisa waxba ka bedelahayn waa sida qofka qaba duriga yar oo kale ama madax xanuun yar baa haya dhanjaf baa haya ama ilig baa xanuunaya ama far baa yaro xanuunaysa qofkaasi uma bannaana inuu afuro oo xanuunka noocaasi maaha kii banaynaya furitaanka waayo haddii uu soomo xanuunkaasi wax dhiboo u keenaya ayaan jirin xaalkiisana isbeddel ku samayn maayo qaybta labaad waa qof haddii uu soomo xanuunkii uu kusii kordhaayo ama bogsashadii baa dib u dhacaysa soomkuna culays buu ku kordhinaya oo hadduu soomo iyo haddii kale isku mid maaha waxaa u sahlan oo u roon inaanu soomin laakiin soomku dhibi maayo oo darar iyo dhibaata ka soo gaadhi mayso dhiman maayo ama xubnaha qaarkood beeli maayo amaba se manaaficdoodii iyo waxtarkoodii meesha ka bixi maayo qofkaasi waxaa sunnaha inuu afuro wa yukrahu lahu sawm inuu soomaana waa makruuh mar haddii soomku xanuunkii kusii kordhinayo amaba se bogsashadii uu dib u ridaayo amaba se waxoogay culays uu kasoo gaadhayo darar iyo dhib weynba soomku yaanu geysanayn qeybta saddexaad waa qof haddii uu soomo isagoo xanuunkaa qabaa soomku aada iyo aada u dhibayo darar baa kasoo gaadhaya dhib waxaa dhici karta inuu halaagsamo u dhinto waxaa dhici karta inuu xubnaha qaarkood beelo waxaa dhici karta xubnaha qaarkood manfacadoodii inuu waayo sida inuu indhabeelo kale ama uu dhegabeelo amaba se hadalkiiba uu ka xidhmo qofkaasi soomku xaaraan buu kayahi uma banaano inuu soomo waxaana waajib ku ah inuu afuro waayo qofka looma ogolo inuu naftiisa darar iyo dhibaato usoo jiido rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa darara walaa diraar ilaahayna wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina qofkana naftiisii ayuu dilayaa haddii uu soomo markaa soomkaasi xaaraan buu ka noqonaya maadaama uu heerkaa gaadhsiinayo qofka markaa xanuunsanaya xanuunkiisu waa laba nooc xanuun la rajaynayo qofku inuu ka bogsado sida ilaahay subxaana wa tacaala looga bartay waa xanuun dadka ku dhaca dadka qaarna ay ka bogsadaan xanuunkaasi qofka uu hayaa haddii uu afuro maalinta rabadaan waxaa waajib ku ah inuu soomkii qalleeyo waana sida aayadda qur-aanka ay sheegtay waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar haddii uu xanuunku yahay xanuun aan laga bogsan sida loo bartay xanuunkaasi isagu qallo ma laha laakiin wax soomkii beddelkaabuu qofku samaynaya fidya ayuu bixinaya waxaanu qofkaasi la xukum noqonayaa dadka waaweynee da- awgeed aan u soomi karin ee awood ka dhacda mooyaane awoode aanay u kordhahayn fidyada uu bixinaya noocay tahayna markaynu dadka waaweyn ka hadlayno ayaynu tilmaami doonaa nooca labaadee dadka ka mid ee loo ogol yahay inay afuraan waa dadka safarka ku jira safar qofku salaada uu ku gaabin karo oo dadku masaafada uu u socdaalay waa inay safar u yaqaaniin waxaa u bannaan markaa qofka safarkaa galaa inuu iska afuro oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka israaciyey qofka xanuunsanaya ka socdaalkaa waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar laakiin qofka musaafirka ee socdaalka ahi haddii uu soomo soomku waa ka ansaxaya khudbaddii maantana waxaynu ku sheegnay dhowr xadiid oo macnaha tilmaamaya oo saxaabadu iyagoo safar ku jira mid sooman iyo mid afuranba waa lahaayeen kuwii markaa afurnaa kuwii soomanaa soomka kumay ceebsan rasuulkuna caleyhi afdal salaatu watasliim saxaabigii la odhan jiray xamza ibnu camr alaslami markuu rasuulka ku yidhi asuumu fi safar nin aada u soom badan buu ahaa su-aal buu rasuulka weydiiyo wuxuu yidhi anoo socdaala ma soomaa faqaala calayhi salaatu wasalaam in shi'ta fasum wain shi'ta faaftir rawahu lbukhaari wa muslim haddaad doonaysidna soom haddaad doonaysidna iska afur macnaa labadu waa ku banaayin markaa qofku isagoo musaafira hadduu soomo soomkii waa ka ansaxaya laakiin waxaa isweydiila labada teebaa fadli badan qofkaa musaafirkaa inuu soomo iyo inuu ruksada qaato oo iska afuro taasi waxay ku xidhan tahay xaalka uu leeyahay qofka musaafirka ah oo qofka socdaalka ahi saddex xaaladood midkood unbuu yeelanaya xaaladda koowaad waxay noqonaysaa soomkii wax dhiba kuma hayo cafwan soomkii mashaqu u keenaya mashaqo culays buu ku yihi ama culays bayaanu ku ahaane khayrka qaarkiibuu ka hor istaagi karaa marka qofkaas oo kale waxaa fadli badan inuu iska afuro waxaa dhacday sida anas ibnu malik uu leey iyadoo safar lagu jiro oo saxaabadu ay u qaybsan yihiin kuwa sooman iyo kuwa afuran maalintuna maalin aada u kulul ay tahay baa meel la degay rasuulkuna waa la socdaa meeshaasina wax la harsado ma lahayn oo anas wuxuu yidhi aktharunaa dillan saaxibu lkisaa harhka u badan ka haystaa wuxuu ahaa ka mara yar hadoodisha ee hoos gala wa minaa man yataqi shamsa biyadihi waxaa naga mid ahaa kuwa xataa mare ay isaga dhigaan qoraxda aan haysane qoraxda isaga dhiga gacantooda fa saqata asuwaamu wa qaama almuftiruun dadku labay u qaybsameen kuwa sooman iyo kuwa afuran oo ruksadii safarka qaatay kuwii soomanaa markiiba dhulka ayay u daateen oo dee waa tamar beeleen kuwii markaa afurnaana way kaceen oo waa shaqeeyeen oo waa khidmeeyeen fadarabu labniyata wasaqu rikaaba faqala rasuulu llahi dahaba almuftiruuna alyawma biljri rawahu muslim waxay dhiseen taandhooyinkii iyo meelihii markaa la geli lahaa waxa ay waraabiyeen gaadiidkii la watay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maanta ajarkii waxaa la tegay kuwii afurnaa kuwii afurnaa oo maanta ka ajar badan kuwii soomanaa marka xadiidku wuxuu daliil u yahay haddii qofka soomku uu ka hor istaagayo isagoo musaafira khayrkii kale uu samayn lahaa oo sabab uu ugu noqonayo dee inuu dhulka u dhaco khayr adduunyo iyo mid aakhiro midnaba aanu samayn karin sida afdalkii inay tahay inuu afuro oo inuu soomo inuu afuraabaa ka fadli badan waxaa la mida markii cadowga lala kulmayey dagaalka la yskaga hor imanayey rasuulku saxaabada wuxuu ku uhi inakum musabixu lcaduwa gadan wlfitru aqwa lakum rawahu muslim cadowgii baad berri ku waaberiisanaysaan gelin hore waad weeraraysaan waxaana dee tamarta iyo awoodda ay ku jirtaa inaad afurtaan ee afura xaaladaas oo kale haddii la soomo dee soomku qofka waa daciifinaya tamartiisa hoos buu u ridaya dagaalkiina dee awood iyo xoog buu u baahanya walihaada baa rasuulku yihi afura xaaladda labaad waa qofkii musaafirkaa soomku wax culaysaba kuma aha khayrna ka hor istaagi maayo soomku culaysna saari maayo khayrna kama hor istaagaye isaga oo sooman ayuu sida qofka afuran khayrkii kalena u samayn karaa xaaladaas oo kalena waxaa mudan oo fadli badan qofku isagoo musaafira inuu soomo waxaana u daliila aayadda ilahay uhi wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan baa idin khayr badan rasuulkuna caleyh afdal salaatu watasliim isagoo safar ku jira oo saxaabada badankoodu ay soomi kari waayeen kulaylka awgii ayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu soomanaa maadaama isaga soomku aanu awood la-aan ku ridahayn wuxu uhi abu darda wamaa fiina saa'imun ila ma kana min anabiy wa bni rawax cid sooman waxaa nugu jirtay rasuulka iyo ibnu rawax waa talabaade soomku haddaanu qofka wax dhibaba ku hayn khayrna aanu ka hor istaagahayn faralla uu ku yahay inuu iska guto faralkaa hore uu dimadiisa u beri yeelo ayaa u fiican oo dadka uu la soomo intii hadhow soomku culays uu ku noqon lahaa waayo qofka waxaa dhici karta in hadhow toole waxyaabo kale ay la soo darsaan oo qallihiiba markaa uu suurtoobi waayo marka mar haddii cibaadadii dhib la-aan suurtagal ay u tahay khayrna aanay ka hor istaagahayn inuu hore u sameeyo khayrka u dheereeya baa fiican fastabiqu lkhayraat buuhi ilaahi subxana wa tacaala xaaladda saddexaad qofkii waa musaafir soomkiina dhib daran buu u geysanayaayo bani aadamku aanu qaadi karin aanu iska xejin karin waxa uu sabab u noqon karaaba soomkaasi inuu qofku dhinto ama wuxuu sabab u noqon karaa dhib weyn oo bani aadamku aanu qaadi karin sida xubnaha qaar inuu waayo ama manfacadoodii meesha inay ka baxdo xaaladda inuu afuro ayaa waajib ku ah qofka musaafirka ah soomkiina xaaraan buu ka noqonaya waana xaaladda uu ka hadlayo xadiidka jaabir oo jaabir wuxuu hi ana rasuula llahi kharaja caama alfatxi ilaa maka xata fasaara xataa balaga kuraaca alghamiim rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii furashada maka ayuu baxay wuu socday ilaa uu gaadhay meesha magacaa leh wa saara annaasu uma dacaa biqadaxin min maa kadib rasuulku halkaa markuu gaadhay wuxuu yidhi halay keeno koob biyaa farafacahu xataa nadara annaasu ilayhi uma sharib markii hore waa soomanaa kor buu u qaaday koobkii biyaha markay dadkii arkeen buu cabbay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si uu dadka ugu muujiyo inuu afuray ugu daydaan qiila lahu bacda dalika ina bacda annaasi qad saama intaa dabadeed rasuulka waxaa lagu yihi dadka qaarkood baa sooman weli oo sidaa aad u afurtay aan u afurin qaala calayhi salaatu wasalaam ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu buu hi rasuulku rawaahu muslim kuwaasi waa kuwa amarkii khilaafay ee macsiyada sameeyey waayo soomkooda ayaa soomka dhibaato daran ee ay ka dhalanayso markuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira zixaaman wa rajulan qad dullila calayh meel lagu buuqsan yahay iyo nin loo hadheeyey wuxuu yihi maa haada waa maxay arrinkani maxaa dhacay qaaluu saa'im waxahan waa nin sooman oo dhulka u dhacay oo miir doorsoomay baa halkaa loo hadheeyo lagu rushaynaya faqaala calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri alsiyaamu fi safar rawahu lbukhaari wa muslim khayrka ka mid ma aha soomka yaani soomka noocaas ee qofka heerkaa gaadhsiinaya soomka safarka dhexdiisa lagu soomo ee qofka heerkaa gaadhsiinaya khayrka ka mid maaha taasina waxay tusinaysaa haddii soomku qofka dhibkaasi uu geysanayo inuu soomkii xaaraan ka noqonayo qofkii musaafirka ahaa inuu afuraano waajib ay ku noqonayso qofka haddaba musaafirka ee socdaalka ahi marka la eego safarka waktiguu bilaabay wuxuu leeyahay xaalado kala duwan haddii safarka uu bilaabo waagu intaanu beryin ka hor waktigii soomkuu waajibayay ka hor ayuu bilaabay safarkii ama waagiibaaba u beriyey isagoo musaafiroo socodkii ku jira waxaanu niyooday inuu afuro kaa afuritaanku waa u bannaan yahay culimaduna waa isku waafaqsan yihin waayo wuxuu ku sifaysan yahay safarkii sabab u noqonayay inuu afuritaanku u bannaanaado xaaladda labaad qofku isagoo negibu waagu u beriyo baradiisii jooga waagu markuu beriyey kadib waktigii soomka markii la gaadho maalinta dhexdeedii ayuu safray ma u bannaan tahay soomkaasi inuu jebiyo mise uma banaano waa masale culimadu ay isku khilaafeen sida saxdaana waa u bannaan tahay soomkaa uu bilaabay isagoo muqiima marka mar hadduu safar galay inuu jebiyo waxaana u daliila aayadda qur-aanka waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar markan uu soomka jebinayo de waa mid safar markaa ku dhex jira waxaa kale u daliila xadiidka jaabira hore aynu u tilmaanay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman oo safar ku jira ayaa markii xaaladdu adkaatay uu yihi koo biyaha lay keeno bacda salaati alcasr salaaddii casar kadib markaasuu cabbay iyadoo dadkiina ay arkayaan si ay ugu daydaan marka sida saxiixa qofku isaga oo soomanba safarka ha bilaabee oo maalintu ha uga soo gasho maalinta soomku isagoo muqiime mar haddii safar uu gudagalay waa waa jebin karaa soomkaasi ruksa ayuu u haystaa goorma ayuu bilaabayaa qofka musaafirka ee socdaalka ahi goorma ayuu bilaabayaa afuritaanka goormuu u banaanaanaya ma marka uu ka baxo meeshii uu deganaa sida salaada xukumkeedu uu yahay salaada ma gaabin karo mana jamcin karo qofka socdaalay ilaa meeshaa uu degan yahay dhismayaasheeda u dambeeya ama u kooneeyo uu weydaarto soomku ma la mid yahay salaada mise waa ka duwan yahay sida saxdaa soomku waa ka duwan yahay qofku meeshuu deganaa magaaladii tuuladii deegaankiisii isagoo dhex jooga mar hadduu safar go-aansado una tabaabushaysto oo gaadiidkii uu soo diyaarsado oo maryihii safarka uu xidho walow gurigiisiiba ha jooge waa afuri karaa oo soomkaa waa jebin karaa moxamed ibnu kacab wuxuu yidhi oo taabicii ataytu fii ramadaana anas bni malik iyadoo ramadaana baan u imi anas ibnu malik wahuwa yuriidu safaran anasoo doonaya inuu socdaalo waqad ruxilat lahu raaxilatuhu iyadoo gaadiidkii loo soo diyaariyo loo soo heeriyeeyey wa labisa hiyaaba safar isagoo xidhay dharkii safarka fadacaa biطacaamin faakala markaasuu raashin yidhi hallay keeno raashinkiibuu cunay faqultu lahu sunna waxaan ku uhi sidani ma sunna in qofku isagoon gurigiisiba ka tegin mar hadduu safar u diyaargaroobo inuu soomkii jebin karo oo afuri karo faqaala sunatu uma rakib wuxu ihi ha waa sunno deetana wuxuu fuulay markuu cuntada cunay kadib gaadiidkiisiiyo waa socdaale tirmidi baa wariyey waana saxiix cubayd ibnu jubayrna wuxuu yihi rakibtu maca abi basrata alkifaari fi safiinati min alfustaadi fi ramadaana saxaabigii la odhan jiray abu basra alkifaari ayaan dooni la raacay buu yihi iyadoo ramadaana fadafaca uma qaraba aw quriba aw quriba fadafaca uma qaraba ghidaa'ahu wuu dhaqaaqay dabeetana wuxuu soo dhowaystay raashinkiisii uma qaala iqtarib oo markii doontu ayla dhaqaaqdayba dabeetana wuxu uhi soo dhowow faqultu alasta bayna albuyuut waxaan ku sod igan weli guryihii ku dhex jira ee meeshii aad ka socdaalaysayba weli aan banaanka uga bixin faqaala abu basra aragibta can sunati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rawaahu axmed wa abu daawuud waar ma sunnadii rasuulkaad nacaysaa buu yidhi yacnaa rasuulkaanu ka hayna haddaanu saxaabada nahay qofka socdaalaya isagoo weli gurigiisii ama guryihii meeshii u deganaaba aan ka dhex bixin mar haddii safar go-aankiisa uu noqdo u tabaabushaysto inuu afuri karo qofku haddii meeshii uu tegay inuu ku nagaado uu niyoodo markaa ma afuri karee dadka muqiimiintae negi buu la xukum noqonaya markuu beledkiisii kusoo noqdo meeshii uu ka socdaalay markaana waa iska caddahay baan filayaa inuu la xukum noqonayo dadka meeshaasi degan oo soomkii waajib uu ku noqonayo qofka saddexaad iyo qofka afraad ee maalinta ramadaan inuu afuro ay u bannaan tahay waa shaykhu lkabiir walmar'atu alcajuus waa dadkii da-da ahaa rag iyo dumarba waalmariid aladi laa yurjaa bur'uhu iyo qofka buke ee aan la rajaynahayn xanuunkaa inuu ka bogsado dadka waaweyne da-da ah ee da-awgeed aan u soomi karin ee aan la rajaynahayn awoodi inay usoo korodho hadhow soom ay ku qallayn karaan waxay culimadu isku waafaqsan yihiin inay iska afuri karaan oo soomkii laga daayay iyaga qallana inaan lagu lahayn bay culimadu isku waafaqsan yihiin waayo sida ay marka hore u soomi kari waayeen ayaanay qallahana u awoodin oo awood usoo kordhaysaa ma jirto hase ahaatee waxaa lagu yeelanayaa fidyaa lagu yeelanayaa wax soomkii bedel ku noqdo maalinta ay afureen ay ku furtaan fidyadaasoo inay maalin walba hal miskiin quudiyaan ama raashin bisiloo hal mar uu ka dherga ha siiyaan ama raashin qallalan ha bixiyaan raashinkaa qallalan oo muda mudkuna waa lix boqol oo garaam waa niskiilo iyo rubuc waa niskiilogu waa shan boqol rubucuna waa boqol marka waa nisfu kilo iyo rubc weeye mudku waxaa shardiya inay miyir qabaan oo dadka waaweyn haddayn dad asaasaqay waali bay qoran yihiin oo soomba kuma waajibin bedelkiisoo fidyiina ku waajibi mayso qofkii waalaa hore aynu uga soo hadalla ayuunbay la xukum yihiin waxay culimmadu uga qiyaas qaateen qofka weyne da-awgeedaan u soomi karahayn qofka uu hayo xanuun xanuunkaasi oon la rajaynahayn inuu ka bogsado waa xanuun dee qofkii soomkii u diidaya ama mashaqiyo dhibaata ay soo gaadhaysa haddii uu soomo waxaa jira xanuunada qaarkood oo aan laga bogsan sida loo bartay laakiin dee qofku uu iska soomi karo tusaalehaan qofkii dhiigkar baa haya waxaa laga yaaba dadka qaarkood oo dhiigkar hayaa inay iska soomi karaan soomkuna wax dhiba uu kusoo kordhinaya aanay jirin dadka caafimaadka qabowna ay la mid yihiin dadka macaanku hayo laftooda ayaa kala duwan waxaa khalada in la yidhaha qof kasta oo macaan hayaa yaanu soomin basa dhakhaatiirta qaarkood ay yidhaahdaan dadka macaankuwa hayaa waa kala duwan yihin oo dadka qaarkood oo macaan hayaa soomkii ma xejin karaan ama dhibaato weyn baa soo gaadhayso macaankii baa ku kacaya iyagu marka waxay ka mid noqonayaan dadka aynu leenahay waa dad buko oo inay bogsadaanna aan la rajaynahayn dadka qaarkood oo u macaan hayaana waa iska soomi karaan soomkana wax dhibiba kasoo gaadhi mayso qaarkood waxaabay yidhahdeen booba ku caafimaadno markaasaabuu macaanku degaaba marka fatwo guud lama siin kare waa in la yidhaahdo xanuunkaagu waa noocba xaalkaaga ayay ku xidhan tahay almuhim qofkaa qaba xanuun aan sida loo bartay aan laga bogsan qofkaasi wuxuu la xukum yahay qofkaa weyne da-da ee da-awgeedaan u soomi karin wuu afurayaa qallana laguma laha fidya ayuu bixinayaa maalin wala uu afuray bedelkeeda miskiin buu quudinaya qofka shanaad iyo qofka lixaad waa alxaamilu waalmurdic waa gabadhii ruuxii dumarka ahayd ee uurka lahayd iyo ruuxii dumarka ahayd ee ilmo yar nuujinaysay haddii ay soomi karayaan inay soomaan baa waajib ku ah oo naftoodana aanay dhib uga baqahayn carruurtooda kuwa jaqaya iyo kuwa caloosha ay ku sidaana dhib aanay uga baqahayn haddii soomkii awood ay u leeyihiin dhibaatana aanay kasoo gaadhahayn laakiin masalada laga hadlaya waa markay u baqaan naftooda labada ruux ee dumarka ah ama ay ilmahooda u baqdaan oo tii ilmaa nuujinaysay waxay ka baqatay ilmaha yar inuu caano ka waayo ama caanihiiba ay ka yaraadaan ilmuhuna iyada ayuu ku nool yahay oo wuxuu kaga maarmi karaa ma jirto tii ilmaha caloosha ku sidayna nafteeday u baqatay ama ilmaha yar caloosha ay ku sidaabay u baqatay oo arrintaa dhakhtar lagu kalsoon yahay baa sheegay oo yidhi ma soomi kartid oo haddaad soomto dhib baa ku soo gaadhaya ama ilmahaaga soo gaadhaya ama dhakhtarba yuu sheegina waa arrin tajribe lagu ogaaday sida loo bartay ee la tijaabiyey waa afurayaan marka hadduu xaalkoodu sidaa yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla wadaca can lmusaafiri shatra asalaa wa can lmusaafiri walxaamili walmurdici alsawma rawaha abu daawuud qofka socdaalee musaafirka ilaahay wuxuu ka daayey salaadii kala badh waa salaaddii afarta ragcadood ahayd waa kan gaabinaya laba un tukanaya qofka socdaalka ah iyo gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmo yar nuujinaysayna ilaahay soomka ayuu ka daayey macanaa wuxuu ilaahay u baneeyey inay afuraan soomkii ay iska daayaan maxaa haddaba waajib ku ah markay afuraan waa masalo ay culimmadu aada isugu khilaafeen laakiin madhabka u saxsan ee saxaabada laga soo wariyey waa in fidye un lagu leeyay qalla aan lagu lahayn oo gabadhaa ilmaha nuujinaysa ama caloosha ku sidee nafteeda u baqday ama ilmaha u baqday ee afurtay maalin walo ay afurtayba miskiin bay quudinaysaa ama raashinka aynu sheegnay bay bixinaysaa waana sida saxaabadu ay sheegeen oo cabdullaahi ibn cabaas wuxuu uhi wahbta lishayki اlkabiiri wاlcajuuzi اlkabiira ida kana laa yuطiqaani الsawma wاlxubla wاlmurdici ida khaafataa o acamataa kula yawmin miskiina rawahu lbayhaqi wagayruh waxaa u sugnaatay buu yihi macnaa sharci ahaan odayga weyna da-awgeed u soomi kari waaye islaanta weyna da-awgeed u soomi kari weyday iyo gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmo yar nuujinaysa hadday baqdaan ama naftooda ha u baqdaan ama ilmahoodii yacnaa inay afuraan oo maalin walay afureenna miskiin ay quudiyaan kelmadda habata waxa u sugnaaday waxay tilmaamaysaa in waxa uu sheegay ibnu cabbaas aanay ra'yigiisa ahayn ee arrintaasi ay tahay xukum sharci ah oo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka fahmay naafici wuxuu yihi waa ardaygii cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cumarna waa saxaabi kanat bintun libni cumara taxta rajulin min quraysh gabadh cabdullaahi ibnu cumar inan uu dhalay baa u dhaxday nin quraysh ka mid a wa kaanat xaamilan xaamil bay ahayd fa asaabaha catashun fii ramadaana iyadoo sooman maalin ramadaan baa haraad daran baa ku dhacay fa amaraha ibnu cumara an tufطira wa tuطcima can kuli yawmi miskiina cabdullaahi ibnu cumar oo saxaabi caalim ah aabbaheedna ah ayaa wuxuu amray inay iska afurto oo maalin walo ay afurtana miskiin ay quudiso daara qutni baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix cid saxaabada ka mid oo khilaaftay oo hadalkoodu sanad saxa uu ku sugnaadayna ma jiro waata kale eh ibnu cabbaas markuu sidaa yidhi wuxuu fasiraya aayadda qur-aanka ah isaga nusuulkeeda weliba uu ka hadlayay tafsiirka saxaabiga ama hadalka saxaabiga sababta aayaddu ay ku soo degtay ku saabsanina wuxuu la xukum yahay xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey sida ahlucilmigu ay ku sheegaan kutubta mustalaxa dadka qaarkood waxaa waajib ku ah inay afuraan baynu waa qeybtii labaad oo ma soomi karana soomku xaaraan buu ka yihi waxaana waajib ku ah inay qalleeyaan soomkaa waana laba qolo waa gabadhii xaydka lahayd iyo gabadhii nifaaska lahayd ee dhiigga umusha lahayd labadaa qolo waxay culimmadu isku waafaqsay in soomku inuu xaaraan ka yihi hadday soomaanna soomku ka ansixi maayo waxaana waajib ku ah marka rabadaantaasi ay dhammaato ee dhiiggaa soomka u diidanaana meesha uu ka baxo in maalmihii ay afureen ay qalleeyaan wuxuu ihi abu saciid rasuulku wuxuu ihi markuu ka warramayey nuqsaanta ku jirta dumarka diintooda iyo caqligooda alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum fadalika nuqsaanu diiniha rawahu lbukhaari wa muslim gabadhu miyaanay ahaynta markay xaydo aan tukanahayn ee aan soomahaynna dee taasi waa nuqsaan diinteeda ku jirta ilay soom la-aanta maalintaa rabadaan aanay soomanayn iimaankeeda iyo camalkeeda mid ka go-an weeye qofkii maalintaa soomay la mid maaha waa nuqsaan markaa diinteeda ku jirta arrintaasi in soomka markaa ay qallaynayaanna waxaa tusiyey xadiidka caaisha kunaa naxiidu calaa cahdi rasuuli illah fanu'maru biqada'i sawmi walaa nu'maru biqada'i salaa rawahu lbukhaari wa muslim waktigii rasuulka waxay tidhi marka aanu xaydno waxaa nala amri jiray in soomkii xaydkaa nagaga tegay aanu qallayno laakiin nalama amri jirin salaadii inaanu qallayno salaaddu waa fara badanaysaa toddoba cisho lix cisho salaadood waa badan tahay oo haddii la idhaa qalle culays bay ku noqonaysaa laakiin soomku sanadkiibuu hal mar soo maraya marka lix cisho oo sanadkii hal mara ama shan cisho ama toddoba cisho wax dhiba gabadha kuma aha haddii gabadha waxa weeyaan xaydku uu ka go-o intaanu waagu beryin ka hor maalintaa inay soomto ayaa waajib ku ah walow yaanay maydhan waaga ka horbe oo maydhashadeedu shardi uma aha soomka waxaa soomka shardi u ah in dhiiggii xaydku meesha uu ka baxo uu maqan yihi marka waagan weli aan beryin hadduu dhiiggaasi ka go-o walow yaanay maydhanba waagu markuu beryo kadib mooyaane maalintaa inay soomto ayaa waajib ku ah haddii waagu markuu beryo kadib dhiiggaasi uu ka go-o macnaheedu waxa weeyaan maalintii wakti ka mida walow haba yaraadabe ayay xaa-id ahayd markaa ma soomi karto waa qallaynaysaa un maalintaas soomkeeda haddii maalintii rabadaan iyadoo dhexda lagaga jiro gabadhii dhiigga xaydku uu ka go-o soom inaanu u jirin maalintaa waa caddah laakiin maalinta inta hadhay ma iska daynaysaa wixii soomka burin jiray oo imsaak ma samaynaysaa mise sidii gelinkii hore isaga cuntay bay gelinka dambena isaga cunaysaa sida saxda ah inay maalinta inteeda dambe soomtaa waajibkuma aha waayo soomkaasi maalin barhkeed in la soomaa waxa weeyaan maaha mid shareecada ku soo aroortay qofkii aan lahayn waxa weeyaan cudurdaar sidii qofkii soo islaamay ama qofkii qaan gaadhay maalinta dhexdeeda ama qofkii maalintaa dhexdeeda ogaaday inay soom tahay mooyaane ta labaad qofka daliilkii u baneeyey maalinta gelinkeeda hore inuu cuno ayaa gelinkeeda dambe inuu cunona u banaynaya oo cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu odhan jiray sida fii saxiixi lbukhaari ku qoran man akala awala nahaari falyakul aakhirahu qofka maalinta gelinkeeda hore cunayo cunitaankaasi xalaal u ahaa gelinkeeda dambena ha cuno waxaa la mid a qofkii musaafirka ahaa musaafir buu ahaayo weli maalintii oon dhammaan ayuu isagoo afuran gurigiisii yimi oo safarkii uu dhammaaday miyay waajib ku noqonaysaa inuu imsaak sameeyo sooma jiro isagu eh ila gelinka hor uu cunayey oo uu ka istaago waxyaabaha soomka buriya maya masaladan aynu tilmaanay ayuun bay lamid tahay haddii gabadha waxa weeyaan dhiiggii xaydku aanu ka iman laakiin acraabdiisii ay dareentay calaamadihiisii bay dareentay gabaldhaca ka hor xanuunadiisii iyo waxyaabaha dumarku ay dareemaan marka uu soo dhow yahay laakiin gabalku markuu dhacay kadib ba ay aragtay maalintaa soomkeedii waa jira waayo xukunku wuxuu ku xidhan yahay dhiiggaas oo bixitaankiisa ee calaamadihiisa ka horeeyaa wax xukuma ma laha oo soomkii ma ma jebinayaan haddii gabadhu waxa weeyaan ay qaadato kiniin ka hor istaaga in damulxayd uu ka yimaado oo dabeetana dhiiggii sidaa uu kaga maqnaado soomkay maalintaa soomtaa waa sax buu yahay waana tukanaysa waayo xukunku wuxuu ku xidhan yahay dhiiggaasi helitaankiisa markuu joogana axkaamtiisii baa la helaya markuu maqan yahayna sababtu u maqan yahay waxay doonaysaba ha noqotee axkaamtiisina waa la maqnaanaysa waxaase culimadu ay ku taliyeen dumarku inaanay isticmaalin dumarka qaarkood baa iska jecel inay soomaan ama waktiga xajka isticmaala si dawaafku uu ugu banaanaado waxay culimadu ku taliyeen sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale dumarku inay iska daayaan isticmaalka kiniinka noocaas waayo waxay isku celinayaan ay isku xabisayaan wax ilaahay uu ugu talagalay inuu soo baxo waxaana shakilaana celintiisa inay dhibaato ka dhalanayso wuxuu leey sheekh ibnu cuthaymiin waxaan ogaaday oo dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay ii sheegeen in kiniinkaasi gabadha caafimaadkeeda dhib uu u keeniyo walow fi lmustaqbal mustaqbalka fogba dhib ha u keenee gabadha haddii dhabar furan uu ku dhaco maalmaha aan ku beegnayn maalmihii xaydkeeda laakiin dhiiggaa dhabar furanku uu socdo soom iyo salaadtoona dayn mayso waxaanay la xukum tahay gabadha daahirka ah ee dhiig ba aan lahayn sidaana culimadu waa isku waafaqsan yihin dadkaasi waa kuwa ay u bannaan tahay in maalinta rabadaan ay afuraan iyo qof walba wixii ku waajibayey masalada labaadee darsigeenna aynu gallo qadaaga qalluhu sidiisaba waa ficlu lcibaadati bacda khuruuji waqtiha waa in cibaadadii qofku uu sameeyo waktigeedu markuu baxay kadib haddii cibaadadii la sameeyo waktigeedii oo jooga adaa baa la idhahdaa haddii waktigeedoo baxay la sameeyona qadaa baa la idhaahdaa erey bixinaan saasay culimadu u yaqaaneen waxa waajiba cibaadada inuu qofku waktigeeda guto haddii ay soom tahay bisha rabadaan baa soomka faralkaa wakti u ah haddii ay salaad tahayna salaadda waktigeedu intaanu bixin qofku waa inuu uu tukado haddii haddaba ay dhacdo qofkii inuu soomkii waktigiisii la dhaafo oo rabadaan maba soomin ama maalmo ka mida ayaanu soomin waxaa la eegayaa sababta u soomi waaye hadduu cudur daar la-aan qofkaasi soomi waayey wax allaale iyo wax soomka ka celinaya ma jiro oo cudurdaar sharci ah ogaan buu soomkii isaga daayey isagoo inuu waajib ku yahay maalintii rabadaan buu iska cunay oo uu iska cabay qofkaasi waa qof dembi weyn ku dhacay faral faralladii ilaahay ka mida dayacay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ciqaab adagoo qofkaa la marinayo cadaabulqabriya buu sheegay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay habeen laba mala kaxeeyeen oo meel buura ay yidhaahdeen fuul oo yihi meeshan waa adagtoo ma fuuli kara idhaahdeen fuul annagaa kuu kuu saalayn oo kuu fududaynayne wuxuu sheegay buurtaa dusheeda wuxuu kusoo arkay waxaa ka mid ahaa dad qaylinaya oo sawaxankoodu uu baxayo dadkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku arkay buu sheegay wuxuu tilmaamay inay qowlaladoodaasi dilaacsanaayeen oo dhiiguu ka daayey qowlalka iyo boqontana laysugu xidhay sida ay u figaysnaayeen markuu malaa'igtii weydiiyey wade uu yihi maa haaulaa maxay aan kuwani qaala qaaluu haaulaai aladiina yuftiruun qabla taxillati siyaam kuwaas waa kuwii iska cuni jiray waxay iska cabi jiray inta aan la gaadhin wakhtigii soomka laga xalaaloobayay wakhtiga afurka intaan la gaadhin maalin rabadaan bay iska cunayeen xaaraan waa cadaabulqabri arrinta noocaasay ku dhacaysa in qowlalada la dilaacsho waa afkii ay wax ku cuneen buu ciqaabku ku dhacay oo boqnahana loogu xidho saa loo figeeyo waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ayumaa laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bihi hilib kastoo qofka xaaraan kaga soo baxaa naar baa u mudan inay cunto markaa xaaraan buu ku naaxay qofkii oo maalintii rabadaan ma soomi jirinee waxbuu iska cuni jiray hilibka xaaraantaa kaga soo baxay naar baa sugaysoo cunaysa adduunyadanina waa dhammaanaysaa oo qof ku waarayaa ma jiro weligii joogaya markaa qofka muslimkaahi waa inuu ilaahay ka baqdo soomkuna sidiisaba aada buu u saalaya haddaynu u fiirsanno oo nin sheekhaba wuxuu igu yidhi dadkana waa in lagu baraarujiyo arrintaas wuxuu yihi soomku sidiisaba waa wax aada u fudud bal waxaad eegtaa waynu suxuurannay waa quraacdii un soo ma waliba markaynu dib u dhigno gabalku markuu dhacana waynu afurayna waynu cashaynayna waa cashadii maxay naga maqan qadadiima waynu wax kalama maqan yihin ya qadadii un baa maqan bal dhinaca ka eg dadkii hore wanaagsanaa waktigii saxaabada iyo sideedabana laba waktiunbaa wax la cuni jiray subixii iyo iyo habeenkii xataa reer miyigeennu dhaqanka dhaqankeenna reer miyi saasuu ahaan jiray in subixii lasii afuro habeenkii marka xoolaa la soo hooyana la casheeyo marka nafta ha loo sheego soomku sidiisaba inuu fudud yahay oo qadadii inaad ka yara mooday taana waabad u baahan tahay oo intuu raashinku caloosha isku gaari lahaa in raashinkii caloosha markaa ku hadhay ee ku habsaamay inuu gubto halkuu ka noqon lahaa qashin markaa calooshaada ku qurhmo oo xanuuna aad ka qaado waalmaciidatu baytu daa xanuunaduna halkaa caloosha ayay kasoo bilaabmaan waxaana ka mid ah asbaabta xanuunka ee u tirada badane una waaweyn idkhaalu acaami cala acaam raashin raashin laga dulgeliyo adoo dheragsan inaad haddana raashin kale aada cunto walihaada kuwa gaalada ah ee naftooda u roonay ilaa ay gaajoodaan waxba ma cunaan markay wax cunaanna in gaajada ka biisay cunaan iminku uu cunayaa waxoogay gaajada ka biisa muddo kadib marka uu gaajo kala dareemo waxoogay kala cunaya wahaakada laakiin inagu saddex wakti ayuun baynu calaamadsanay oo saddexdaa wakti fuultaangi ya waa in caloosha la buuxiye ilaa cunaha raashinku uu soo gaadhayo dabeetana arrinta noocaasi dhibaato caafimaad oo fara badan bay noo keentay inagaa gaastariga ka wada cabanayna qof waloo la yaro baadhaba laleeya gaastariba mishiinadii baa inaga wada xumaaday saynu raashinka isaga dabageynayni marka waa in la yaro nasiyo caloosha qofka cudurdaar la-aan markaa afura ciqaabkaa noocaasabaa sugaya waxaana waajib ku ah inuu ilaahay u toobad keeno dembigaa ilahay uga toobad keeno inta albaabka tawbadu u furan yahay haddaba qalle ma ka ansaxaya sida saxdaa meeqa la ka ansixi maayo waayo ilaahay subxaana watacaala rabadaan soom buu ku yihi qofkan wakti kale inuu soomkii rabadaan u raraa daliil bay u baahantah kan safray kan xanuunsanaya gabadhan waxa weeyaan xaaladda gaarkaa ku jirta daliil bay u haystaan ay soomkii rabadaan bil kale ugu rareen oo bil kale waa kuwan soomaya qallaynaya laakiin kan ilaahay uma fasixin daliillo uma haysto soomkan rabadaan intuu ka raro bil kale u raro rabadaan oo dhan buu iska cunaya adoona wuxuu le waaba xagaayo waa yaro kulaylo waan iska cunaya goormeed soo jiilaalkan la sugaya hada min tacadi xuduud illah xuduuddii ilahay buu ka tallaabay qofkaas ilahayna wuxuu uhi tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha waa xuduuddii ilaahay farallada ilaahay ha ka tallaabina ilaahay soom u odhan xagga qiblada u tukada haddaad tidhaahdo ka waran maya aanu dhinaca kalean isaga tukanaya ilaahay soom u odhan halkaa kacbadu ku taallo u xajiya sida qaarkood ay yidhaahdeen haddaad tidhaa ka waran baytulmaqdis baan isaga xajiyaya sida arrimahaasi ay noola foolxuyiin ayay u foolxuntay qofku cibaadadii soomka ahayd ee rabadaan lagu waajibiye inuu iska daayo oo idhaa bil kalean iska soomaya marka kama ansaxayo qalle kama ansaxayo ibnu mascuud wuxuu yidhi oo ka ansaxday waa saxaabi jaliil oo culimada saxaabada ka mid ahaa man aftara yowma min ramadaana min gayri cudrin walaa ruksatin lam yujzihi siyaamu dahri kulluhu aw kullihi qofka maalin ramadaan ka mida cudurdaar iyo ruksa la-aan iska afura ka gudi mayso maalintaas soomkeeda sanadkao dhan soomkiisu ka gudi maayo hadduu idhaa sanadkao dhan baan soomayaa si maalintii rabadaan ka mid ahayd ee ogaan aan u afuray laygu buuxiyo ka gudi maysa buuhi ibnu mascuud ibnu abi shayba wariya biisnaadi saxiix qalluhu markaa laa yajibu cala linsaani fawran markay rabadaan baxdaba qalluhu waajibi maayo waa ilahay wuxu uhi faciddatun min ayaamin ukhar tiro maalmihii uu afuray u dhiganta qofka cudurdaar awgii u afuray oo maalmo kala awn ha sooma buu yidhi cayishana waxay tilmaantay qallaha rabadaan lagaga yeeshay inay dib u dhigi jirtay oo ilaa shacbaanta kale ee rabadaanta dambe ka soo horraysa uun ay markaa soomi jirtay kaana yakunu calaya sawm min ramadaan fama astatiicu an aqdiihi ila fi shacbaan hase haatee waxaa fiican qofku inuu soomka qalle ee lagu leeya waa dayna hore isaga gudo ilahay baa subxaana watacala yihi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum laha saabiquun si uu dadka uga mid noqdo si uu dimadiisa u beri yeelo de waxaa dhici kartaba inuu geeriyoodo ama siduu maalinba dib ugu soo dhiga ugu dhigayo in rabadaantii kaleba ay usoo gasho haddii cudurdaar isagoo weli haysta rabadaantii kale ay usoo gasho taa usoo gashay buu soomayaa dabeetana qallihii lagu lahaana taasi markay baxdo ayuunbuu qallaynaya iyo taa wixii lagaga yeeshaba laakiin haddii cudurdaar la-aan qallihii lagu lahaa uu dib u dhigo oo rabadaantii kale ay usoo gasho qalle isagu waa ku waajib marka rabadaantaasi baxdo laakiin wax kaloo inuu raaciyo ay waajib tahay ma jiraan sida saxda ah waxaa waajib ku noqonaya oo qallaha la socda inuu fidyo bixiyo maalin wala miskiin u qoodiyo waana sida ay saxaabadu fatwoon jireen abu hurayra radia allahu canh iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo qallaha in la israacraaciyaa waajib ma aha qofka haddii tusaaleaan toddoba maalmood lagu leeyahy toddoba maalmood oo kala durugsan oo tusaaleaan midibo bil ku jirtaa buu soomi karaa waa ilaahay israacraaciya ma odhan ibnu cabaas wuxu uhi laa ba'sa an yufariqa wax dhiba ma laha maalmaha qallaha haddaanu xidhiidhine ee uu kala geeyo anasna wuxuu odhan jir wuxuu odhan jiray in shi'ta faqdi ramadaana mutataabican wa in shi'ta mutafariqan rawahu ibn abi shayba walbayhaqi maalmaha rabadaan lagaga leeyay haddaad doonaysid iyagoo xidhiidhsan markaa soon oo isku xigxiga haddaad doonaysidna maalmo ay maalmo u dhexeeyaan soon xadiidka markaa odhanaya man kaana calayhi sawmu ramadaana falyusridhu walaa yaqtachu qofka rabadaan soom lagaga leeyey ha isku duba daba xidho yaanu kala jarin waa xadiid daciifa weeyi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan qofkii haddii uu dhinto iyadoo soom lagu leeyahy uu geeriyoodo ti ilaahay ay u timaado wuxuu leeyahay qofkaasi xaalado kala duwan ayuu leeyahay xaaladda koowaad cudurdaarkii uu soomi waayey isagoo weli sidiisii u taagan ayuu qofkii geeriyooday oo tusaale ahaan uu xanuunsanayay qofka xanuunkiibuu ku dhintayba oo wakti uu qalleeyaaba ma soo marin oo uu caafimaad qabaa qofkaasi laa shaya calayh walaa calaa warasatihi lagana soomi maayo fidyana laga bixin maayo waayo soomkaasi kuma waajibinba oo wakti uu mustaiic ah uu qaadir aho soomka uu awood u lahaa maba soo marinba xaaladda labaad waxa weeye qofkii cudurdaarkii soomka ka hor istaagay ama daraaddii u afuray ayaa ka suulay oo ka tegey inuu qalleeyaa way u suurto gashay laakiin muu qallayn tusaalaal maalmo rabadaan ka mida buu xanuunsanayay dabeetana wuu afuray rabadaan markay baxday wuu caafimaadayoo inuu maalmaha qalleeyaabaa u suurto gashay mase qallayn qofkaasi maxaa waajib ku ah ila isagii imika qalleen lama odhan karo waaba dhintayba khalaas idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu miyaa laga soomayaa oo dadka dhaxalkiisa labaa ka soomaya mise fidyaa laga bixinaya oo maalin kasta oo soomkeeda lagu lahaa miskiin baa la quudinaya dhaxalkiisii baa laga bixinaya hadduu dhaxal ka tegay haddii kalena waxaa ugu tabarucaya dadkii dhaxalkiisa lahaa ta dambe ayaa saxa hadduu soomku yahay soomkii faralka ahaa soomkii ramadaan hadduu soomku yahay soom uu ku nadray isaga waa laga soomaya xadiidka uu rasuulku yihi man maata calayhi siyaamu saama can waliyu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay qofkay qaraabada yihiin baa ka soomaya waa soomka nadarka ah sida cabdullaahi ibnu cabaas iyo caaisha oo xadiidka warinaya ay ku fasireen soomkii ramadaan isaga waa sida ibnu cabaas uu yihi laa yasuumu axadu can axad wa inamaa yuطcamu canhu qofna qof ka soomi maayo laakiin qofkii soom iyadoo lagu leeya dhintay soom ramadaan fidya laga bixinaya oo wuxuu la xukum noqonaya qof kan gaboobay iyo kan xanuunka aan laga bogsani waayo waayo sida kuwaasi aanay u soomi karin ee aanay u qallayn karin soomka ayaanu isaguna aanu u qallayn karin markaa qofkii geeriyoodana xaalkiisu sidaasi ayuu noqonaya waa qofkaasi markuu ka mid ahaa dadka marka hore ahlu sawma soomku uu ku waajibay laakiin hadduu qofkaasi ahaa qof waalan oo waalidii ku dhintay ama qof yaroon qaan gaadhin ama qof asaasaqay oo kawaalan la xukuma kuwaasi marka horeba soom kuma waajibin marka lagamana soomayo wax fidyaana laga bixin maayo inta ayaa in sha allahu tacaala darsigeena axkaamta soomka guud ahaan uu ku ekaan doonaa axkaam gaargaara waa ka hadli doonaa sida masaa-isha casrigan bilaabantay axkaamta soomkana xidhiidhka la leh iyo axkaamta dumarka si gooniya ukhusaysa wixii imika ka dambeeya in sha allah mawduuciyo kala goongooniya oo kala duduwan ayaa darsigeenan casar kadib uu noqon doonaa muddo waxa weeyaan soddon daqiiqo ah soddonka daqiiqo kalena waxaynu u dayn doonaa su-aalaha maalin walba ka mida bisha ramadaan inta ilaahay subxana wa tacala inaga gaadhsiiyo wallahu aclam w sal allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira